kulanti wacan oo wanaagsan idil ahaantiinba akhyaarta hawada naga dhegaysanaysa kuna soo dhowaada mar kale iyo barnaamijkeenna wicitaanka dhegaystaha soomaaliya waxaa ka jira horumar xagga isgaarsiinta waxaa waddanka ka shaqeeya dhowr shirkadood oo khada taleefoona kuwaasoo la sheego inay ka jaban yihiin xagga isgaarsiinta dalalka kale ee afrika habka lagu wacdo taleefanada waxaa sidoo kale wakhtigan iyana socota hirgelinta shirkadii ugu weyneed oo xagga internetka oo la filayo dhowaan in ay meelo badanoo soomaaliya ah ka howl bilowdo waxaa iyana taasi dhinac soconaya dhegaysi la sheegay in lagu sameeyo taleefanada madaxda dowladda soomaaliya ugu sarraysa iyo murankii la xidhiiray xagga furaha nambarka wicitaanka ee soomaaliya ee ah laba shan labo dhammaan arrimahaasi waxaa khadka telefoonka ee magaalada muqdisho uga jawaabaya oo barnaamijka marti noogu ah wasiirka isgaarsiinta iyo boostada dowladda federaalk ee soomaaliya maxamed aadan ee mudane bal soo dhowo ugu horrayntii haddaan bal anigu kugu bilaabon ku weydiiyo su-aashan bal waxaad ka warantaa ee horumarka ay soo siyaadin karto shirkadan cusub ee xagga internetka ah ama sida ay wax uga bedeli karto baahidii horey loo qabay ee xagga isgaarsiinta ah waxay ka bedelaysaa dadka ama ummadda soomaaliyeed waxay helayaan fursad ay ay ku gaari karaan ay ku heli karaan internetka si aada deg deg u ah oo qualitygan uu ka wanaagsan yahay kii hore waa garta muddo intee la-eg baa marka waxaad ka warantaa ay socotay hoosha shirkadan ay wakhtigan uga hirgelinayso internetka muqdisho iyo qeybo ka mida soomaaliyaba
hadda waxay un ku eg tahay inta badan muqdisho keliya waana arrin ka cusub magaalada oo wakti dhan u bilaabatay wakti aada u dhow bilaabatay marka infacti meelo badan weli mabayna gaarinba marka meelaha qaarkood weli waa tijaabo laakiin waxaan ku rajaweynahay in meelo badan ay gaari si deged la yidhaahdo waa hagaag wasiir dhegaystayaal ayaa khadka soo geli doona su-aalo kala duwan dabcan ku weydiin doona bal haddaad sharaxaad kooban naga siiso dowladda soomaaliya gacan intee la eg bay ku leedahay shirkadan waayo waa markii ugu horreysay oo shirkad intaasi la eg oo internet qaybinaysa isgaarsiintii xagga internetka fududeynaysa ee soomaaliya marka dowladda soomaaliya miisaan intee la eg baad ku leedihiin gaar ahaana wasaaradaada boostada iyo isgaarsiinta
marka hore horta waxaan rabnaa bal inaan context ahaan aan dadka dhegeysanaya ay fahmaan dowladda horta way cusub tahay oo laba bilood iyo bar intaan aniga hadda xukunka hayo wasaaradda boostada isgaarsiinta shirkadan fiberkana way naga horreysay imaashaheeda iyo dhismaha ay ku leedahay magaalada iyo sharciyaanteeda intooda naga horreysay laakiin taa macnaheeda ma aha inaan ka qabno afkaaro ka duwan afkaarihii hore jira inta badan yani dowladdu yani bisiishigeeda waxaa weeye anaga waxaan aada u dhiirigelineynaa horumarka xagga technologiga internetka fiberka eriyadaas oo dhan marka laakiin dowladda ma laha shirkadan maaha shirkad dowladda leedahay shirkadan waa private way marka aniga mar raba inaan haysi u sameeyo oo magaceeda iyo waxay taa aan sheego laakiin intaaba waxaan inay ku filan tahay degeystayaasha inay ogaadaan keliya shirkadan maaha shirkada dowladda leedahay waa tahay mararka qaarkood marka la eego shirkadaha sidaasi oo kale ah marka ay wadanka maalgashi ku sameynayaan dowladaha qaarkood waxa ay ka reebaan isgaarsiinta xagga internetka waxyaabo anshax ahaan aanan habboonin in bulshada loo soo bandhigo muuqaalada qaarkood ayaa xanibaad lagu sameeya marka ma jiraa idinka faafreeb aad ku sameynaysaan shirkadaha isgaarsiinta internetka gaar ahaana shirkadan
taa waaba aniga shaqadeeda m qeybaha ugu muhiimsan howlaha ay horyaalo waxay tahay in ummadda soomaaliyeed laga ilaaliyo waxyaalaha dhaqanka anaga iyo diinta anaba aan ku habbooneen yani waaba hadii si loo iga brivate ugu horeeya horyaalada waxay tahay sidee ardayga ama ilmaha yare soomaaliga education loogu siinin waxyaalo dhaqanka anaga iyo diinta anaga kasoo horjeeda marka taa waxaan sameynay waxyaalo badan oo shirkadaha isbiyada ama internetka wadanka soo geliya aan kulli u sheegnay oo haddana ay shaqeynayaan inta badan oo aan laga daawan karin aan laga heli karin contentiga marka intaa yidhaahdo adiga ogtahay dhegeysaashin ay u yihiin fildigan internetka waa meel aada u dhib badan oo inkastoo waxyaalo badan la sameyn karo haddana waxyaalo badan oo kale oo dhib badan naga jiraan oo siyaalo kale lagu heli karo laakiin intaas oo dhan waxay ii tahay aniga shaqadeeda focuska yani smabriology number one iyo number two iyo number three inaan arrintaa aysan dhicin waa tahay wasiir aad baad u mahadsan tahay haatanna qaar ka mid a dhegeystayaasha ayaan khadadka teleefoonada u fureynaa ee dhegeystaha ugu horeeya soo dhowow magacaaga adigoo ku bilaabaya halkaad naga soo waceyso iyo su-aasha aada wasiirka u hayso walaale magacayga waxaa la yihahdaa maxamed cabdi cusmaan waxaan joogaa muqdisho soomaaliya ayaan joogaa waata wasiirka waxaan rabaa inaan weydiiyo hal su-aal wasaaradda boostada isgaarsiinta waxaa lagu maqaalaa in ay tahay wasaarad aada u weyn wasaarad macnaha soomaaliya o dhan muta ka shaqayn jirtay hadda maanta uma jeedno wax movement ama wax shaqaa wasaaradaha kale waa ay shaqeeyaan marka wasaaradan maxaa ku dhacay manaha ma maxay manaha caqabadaha manaha ay la shaqeyn laadahay maxay tahay saasaa inaan weydiiyo wasiirka haye wasiir dhegeystahaas maxaad ugu jawaabi lahayd horta way jiraan waxyaalo badan oo wasaaradda ay qabato yani waxaa muhiim horta inaan fahno wasaaradda waxay qabato nafteeda yani wasaaradda howlaha badan ay sameyso sinta waxaa weye behind the scene ama howlo badan oon ay joogan aan arki karin yani anaga samihim dadka shaqeeya wadooyinka tagtaagan ama hadlaya ama wax sameynaya waxaan sameynaa haddana aad ila hadlayso xamar igala hadlayso awoodda ku ogolaanaysa inaad xamar adoo jooga aad la hadli karto washington anaan ku maqlaya anoo mobile ku hadlaya taana sida waxay kamid tahay waxyaalaha wasaaradda qabato macnaha de wasaaradda inajin waxaa laga yaaba howlaha aynan geli lahayn ayna maamulaynin aynan an ka digaynin wax suurtagala marka howlaha ay qabato wasaaradda maaha howlo yani hore laga arki karo kan kaloon raba inaan xusuusiyo dhegeystahan weydiiyo su-aashan waa wey dhowr iyo labaatanka sanaa sheegtay runtaa wey howlaha badan wasaaraddan qaban lahayd xoogan ay gacanta shirkada baraabida ama aan ahayn kuwa dowladda marka howsha ugu weyn ii taala waxay tahay markii u hore sidii loo heli lahaa shuruuc hagta oo kusoo celisa regulationka ama maamulka isgaarsiinta xagga shuruucda gacanta dowladda markaan taa irahdo man macnaheeda maaha inay dowladda nafteeda ay samaynayso hooshii ay qabanayeen shirkadaha private-ka hoosha nootaada waxaa weye annaga keliya in la sharciyeeyo oo nidaam jiro oo dadkii kala xagaya oo canshuur la bixinayo oo yani aynan jirin waxyaalo foodo keenaya and so on intaaba raba inaan kusoo kobo waa hagaag aad baad umahadsantahay mudane wasiir dhegeysto kale ayaa khadka ku jira soo dhowo walaal magacaaga halka aad joogto iyo su-aasha wasiirka boostada iyo isgaarsiinta maxamed aadan aada u hayso magacayga waxaa la yidhaha cabdullaahi aadan kulane waxaan joogaa maraykanka magaaladan statekan minnesota waxaan sacaad wasiir horta intaana su-aal weydin waa salaamaya salaan kadib salaan kadib waxaan rabay laba su-aalood baan rabaa inaan weydiiyo idinka horaala iga asaaro su-aasha koowaad waxa waaye communicationku iyo isgaarsiintu waa muhiim waa aaladda ugu muhiimsane wadanka hadda waa businesska ugu xoogan ee ka jira wadanka sidaan ognahayna dawladda waxaa haysataa dhaqaale xumo oo waxay ku ku tiirsan tahay dhaqaalaha dibadda tabarucaadka dibadda dawladaha ka siiyaan marka maadaama ay sahlan tahay qaab lagu canshuuro isgaarsiinta oo shirkadaha la yaqaano miyayna qumanayn mise balaanka waa idinkugu jirtaa in aad ka geysaan baarlamaanka qorshe aada rabtaan isgaarsiinta in lagu canshuuro si waayo waa sahlan tahay iyada si lagu qaado taas waa taas ta labaad wax sharciya ma ka soo saarteen oo oo dadka caadiga ee quuta isgaarsiinta lagu ilaalinayo xuquuqdooda masalan inta inta wiig ay ka jari karaan qofka serviceka hadduu bixin waayo lacagahay saarahayaan waxyaalo badanoo waxaa jirta consumer act ama privacyga laftigeedaba ha ahaatee oo aad rabtaan hadda inaad ka geysaan baarlamaanka marka laba su-aalood baan rabay inaan weydiiyo sacaad wasiir waana mahadsanta haye wasiir okay wa wa waa su-aal waa su-aal muhiima wey yani su-aashan waa su-aal muhiima waxaan ka joogayaa bal ayadoo kooban inaan ka jawaabo aniga maalinta la iidaayay degadan inaan qabto oo aan kolka loo wareegay hoosha ugu horeysay ee aan focus saaray waxay ahayd horta masiifada loo yelidaa shirkadaha isgaarsiinta iyo dowladda kala haga ama ummadda soomaaliyada isticmaasha howlahan ay qabanayaan shirkadaha isgaarsiinta marka su-aasha labada su-aalba waxay kusoo urureysaa keliya horta shuruudaa ma jiraan macnihii revenue ama tax si loo qaado shirkadaha isgaarsiinta iyo sida loo ilaaliyo xuquuqda qofka isticmaalaya ama ama consumer protection labadaba waxay soo horgelayaan marka horta meesha inuu sharci jiro haddii sharci jirin shirkada isgaarsiinta ama shirkad kastaba yani qof kastoo ka shaqeeya wadanka si loola dhaqma ma jiro meesha sharci jira marka taa waktiga qaadato sharciga si loo diyaariyo oo ay kaga qaadanayaan hataa shirkadaha naftooda ay kaga dhiibanayaan oo haddana horyaala golaha wasiirada oo laga yaabo wakti ugu dhaqsan in soo gudbo mar haddii sharciga marka laga geliyo oo laanseeyo golaha way sahlanaanaya waxaa sahlanaanaya marka in muwaadinka soomaaliga yani taskiisa xagga communication kala ilaalin karo waxaa sahlanaanaya wasaaradda maaliyadda ama dowladda inay ka qaadi karto canshuur ama revenue laga qaadi karo shirkadaha holahaasna way sahlanayan lakin wax ilaa hadda arrintaa u socon weyda ama dowlihii hore ee laga horeeyay usocon waxay ahayd meeshii uusan sharci jirin marka sida ugu dhaqsi badan sharciga lagu ansixiyo oo aan kala duwanayn mudow la ansixin doono marka way sahlanaanaysaa si loola dhaqmo marka ama loo qaado canshuur loona ilaaliyo muwaadinka xuquuqda kuliya shirkadaha yani shirkadaha keliya ma aha yani muwaadinka keliya maaha shirkadaha nafta xuquuqda leeyahay waana xasuusinaha shirkadaha naftooda labaatan iyo dhowr sano wadanka ayagaa communicationka wey naftooda in xusi waa waa loo baahan yahay dadka xusuustaan haddii shirkadahan jidaan communication ma jiri lahayn laakiin taa macnaheeda ma aha inay digitization waa kaga socon karo meesha markaad dowladdaa jirta shirkadii marka waxaa ku khasbaanaysa ama waajib noqonaysa in ayagana soo bartaan si dowladda loo macaamiilo oo shirada lagu hoggaansado taana waa holaha
waa tahay intiina haatan nagu soo biirtay waxaad nagala socotaan wicitaanka dhegaystaha barnaamijkeenna toddobaadkan waxaa marti noogu ah wasiirka boostada iyo isgaarsiinta dowladda federaalk ee soomaaliya maxamed aadan waxa uuna ka hadlayaa horumarka dhinaca isgaarsiinta ee soomaaliya ee wakhtigani jira dhegaysi la sheegay in lagu sameeyo taleefanada madaxda dowladda soomaaliya iyo sidoo kale murankii ku salaysnaa nambarka furaha wicitaanka soomaaliya ee laba shan laba waxa laga yeelay wakhtigan wasiir anigoo daba socda arrimahaas sharciyada ee la xiriira edhinaca isgaarsiinta haddaan bal dhinaca internetka dib ugu soo noqdo sharciyo la diyaariyey ma jiraan si looga hortago wixii la doono in dadka aysa usoo marin internetka xeer aad diyaariseen oo dejiseen oo idinkala hagaya adinka iyo shirkadaha brivatka ah sida shirkadan ee vibrab optiga oo kale si markaasi dadkina loo badbaadiyo shirkadii adinkana ay u jiraan heshiisyo aad maaragtay dhinac walbaba dhinaca kale uusan ka bixi karino jaantaa roganaysa meesha u noqon
jawaabta degdega ama sahlan ama kooban waxaa weeye haa shuruuda way taabagaranayaan arrimaha sheekoo dhan laakiin waxaaba ka sii horreeyay intaan shuruuda nafteedaba la gaarin oo aan intaan la sahayn waxaaba jira oo capacitygaaaan ku sameeyo oo ku khasbayo shirkadaha internet service providerska inay u hoggaansamaan yani kuwa yani negotiation ma aha yani wax lagu gurgursanay ma aha laakiin haddii kula hadlayo regulationska way jiraan waa hagaag sacaadatu wasiir haatanna dib baan ugu noqonaynaa khadadkii teleefoonada dhegaystayaal fara badan ayaa soo beegsanaya haatana mid ka mid ah dadkana dhegaysto ee kusoo dhawow bal barnaamijka wicitaanka dhegaystaha magacaaga halkaad naga soo wacayso iyo su-aasha aa rabta inaad weydiiso wasiirka magacaygu waa maxamed axmed xasan jooga wadanka turkiya wasiir waxaan ku weydiinaya su-aasha koowaad oo ah hadda ka hor waxaad sheegtay inaad ka hortegaysaan dhegeysiga telefoonada madaxda qaranka waxaan ognahay shirkadaha wadanka yaalla inay yihiin shirkado brivate oo aanay dawladda ku kontaroolin ama aanay saamayn ku lahayn marka sidee bay u suurtagelaysaa inaad ilaalisaan ina dhegeysto madaxda qaranka annagu og reer galbeedka gaar ahaan yurub inuu maraykanku dhegeysto oo danihiisa hadduu ka dhexarto uu caada u dhegeysto ayagoo teknolojiyad iyo qaab ka casrsan qaabka soomaaliya yaalla haysta marka sidee baad
waa hagaag dhegaystahaasi waxa uu sheegay in aad dhowaan sheegtay adiga ama wasaaraddaada in aad ka hortegaysaan dhegeysiga lagu sameeyo taleefanada madaxda soomaaliya marka ayadoo la og yahay in dalal hormaray oo ku yaala caalamka la dhegeysto madaxdooda misna aysan shirkaduhu waxba ka qaban karin shirkadihii brivatekana idinka idna xukumin sidee bay idinkugu suuroobaysaa ayuu ku yiri inaad arrintaas ka hortagtaan in general waxaa laga jawaabi karaa howlo badan baa noo yaala annaka hor dadka in la wacyigeliyo ama dowladda ha ahaadeen ama madaxda dowladda ama shacabka caadigaba ha ahaadeen marka hore inay fahmaan qalabkan telecommunicationka ama isgaarsiinkan isticmaalo boqol kiiba boqol ina horta secure ahayn ama u noqon karinba marka taa waa waajib ugu horreeya marka ay fahmaan yani privacy aspectka telecommunicationka kan kale ee goonida ee dowladda ku saabsan taa aniga hool ii taada wey mabarar inaan si basla uga hadlaba waayo waxyaalaha qaarkood waxay ku habboon yihiin anaka noo gaar yihiin sidaan anaka sidaan u ilaashinayna telecommunicationkeena laakiin waxaan waxaan kusoo koobaya keliya inay tahay inaan haysano fursad weyn iyo aqoon badan aan uweynahay oo laga yaabo inaan samayn doono habab badan oo ka dhigi kara secure communicationka wadanka annaga laakiin in kasii weyn ee horedadka inay ogaadaana dhegeysta waxaa weeye de dowladihii naga weynaa iyo dadkii yani horgaan naga horreeyay naftooda iyo dhibkan haystaa dhibkan maaha dhib soomaaliya keliya ku kooban laakiin wixii dagaalana waa wadnaa mana raba inaan si dabrig uga hadlayno sidaan isu ilaalinayno ama aan u secure garanayno communicationka annaga micnaha ma waxaad ula jeedaa wasiir adigoo mahadsan qalab baan dhigaynaa soomaaliya suuragal ay tahay inaanan lagu dhagaysan karin halkaasi madaxda soomaaliya mise si kale ayaad uga hortegaysaan oo dowladaha laga yaabo inay dhegaysigaasi sameynayaan ayaad xiriir la yeelanaysaan haddaad bal dhegaystayaasha u yara faahfaahiso
inta inta aan sheegi kara ee aniga ii badan inaan sheegi karo waxay tahay keliya mas-uuliyiddii saaran inay tahay inaan ilaalin karo communicationka madaxda wadanka taana hoosheeda waa ku jirnaa waana ugu dambeyntii waxaan aada u rajay inaan ku guuleysan doono sidaan u samaynayno iyo habkan ku samayn doono taa waxaan rabaa inay aniga igu ekaato dadka iga shaqeynaya dowladaha kale dowladaha kale o dhan communication baa naga dhexeeya ama ha ahaadeen communication trade ama economics ama ha ahaadeen security taana nafteeda maraba inaan sii galo laakiin hadda waxaan soo gaarnay level aan hadda ogaan karno exposure intuu leeyahay intisaan uku ilaalinayn marka intaan doonaya inaan ku jeediyo bismillahi raxmaan raxiim magacaygu waa cabdulqaadir axmed jurwa joogana magaalada muqdisho kana magacardayda jaamacadda soomaaliya sar waa ku salaamaya wasiirkana waan salaamaya wuuna ku mahadsan yahay waktigiisa qaaliga waxaan rabaa suaal inaa wa-aashaas oo noqonaysa tan iyo gobolkii dowladii dhexe ma jirin wasaarad boose iyo isgaarsiin oo wadanka si fiican uga shaqeynaysay intaasna waxaa jiray shirkado bareefadyaha oo wadanka ka shaqeynayay shaqo fiicanna qabtay hase ahaatee ma jirin wasaarad boose iyo isgaarsiin oo hasidan oo maamulo dhanka sharciga iyo dhanka kontaroolka iyo la xisaabtanka intaa ma jirin waxaan kala soconaa xaalada guud oo wadanka ka jirta hadday tahay mid dhaqaala iyo mid amni intaba wadanka xaalada uu ku sugan yahay waan la soconaa maxaa qorshe ah oo ay wasiirka ay ugu talagasay ay ugu talagashay wasaaradiisa security-ga wadanka amniga xaalada wadanka waa la soconaa oo shirkadahan isku imaanaya hadday tahay internetka hadday tahay telecommunicationadii hadday tahay taxation taxationka ama casuurtii laga qaadaya wadanka iyo weliba horumarka horumarinta guud ee isgaarsiinta wadanka waa tahay maxaa sawira shaqeyn ah oo ka dhexaysa shirkadaha bareefadyaha iyo wasaaradda isgaarsiin wasaaradda bulshada isgaarsiinka ee wadanka soomaaliya haye wasiir wada shaqaynta idinka dhexeysa adinka iyo shirkadaha isgaarsiinta iyo dabcan waxaa idinkaga qorsheysan horumarinta xagga isgaarsiinta soomaaliya ayuu dhegeystahaas wax kaa weydiiyey waa macsan yahay abdiqaadir su-aal muhiima wey qorshaha u degsan wasaaradda boosada isgaarsiinta yani waa qorshe ilaa wakti badan loogu talagalo laakiin waxyaalaha degta inagu soo horeeya aada ugu muhiimsan waxaa horta si usoo bandhigi lahaa ama loo wargelin lahaa sharci kale xagaa isgaarsiinta shirkadaha isgaarsiinta dowladda iyo muwaadinka soomaaliga taa horta muhiima yani teknoloji ahaan wadanka ma dambeeya oo meelo badan baan ku horeyna laakiin waxaa loo baahan yahay in regulation la helo kala xagaa consumerka isticmaalaya yani qofka isticmaalaya masahlida iyo shirkada sameynaysa serviceka iyo dowladda roolkeeda taaba horta ugu muhiimsan taa hadduu helo marka waxyaala badan kala wasahnaanaya marka la helo revenue ama canshuur laga qaado shirkadahan isgaarsiinta oo wakti badan aan laga qaadin canshuur oo yani la doonayo in laga soo celiyo canshuurda wadanka uu ku hormaro iyo technology badan oon rabnay inaan soo gaarsiino wadanka inkastoo meelaha qaarkood aada loogu horumaray haddana meelo badan oo waxaa jira aan xoogaa weli aan soo gaarin wadamada kale mia isticmaalka internetka mobilada laga isticmaalo waxyaala badan oo loo yaqaano macnihii social network dadka internetyada arrin kaloo dabcso kusaabsan oo adeegyada soomaalida howlo badan oo ku saabsan telecommunication si loogu isticmaalo serviisyo kale ay dowlada sameynaysa masalan waxyaala loo yaqaano e government e business iyo all e service oo dhan marka howlahabaa horta an aad baan ugu mashquulsanahay iyo sida loogu isticmaalo telecommunicationka howlaha kale ee wadanka u baahan yahay sida marka waxbarashada caafimaadka iyo shobisha xagga amniga arrin muhiima wey an waxaa moodaa in telecommunicationka qayb weyn uu ka qaadan doono nabadsuginta wadanka iyo security wadanka taa mar walba inaan detailsa isaga galo laakiin waxaa rabaa inaan kusoo koobo in howlaha iyo howlaha noo yaalo waa tahay dilka naga dhahaya annaga iyo shirkadaha isgaarsiinta waa kayr yani maaqarsan ba maamulka kuma jiro dowladdana roob leedahay shirkadaha isgaarsiintana roob bay leeyihiin sharcigana kahagaya marka ma aha yani wax yani qarsanba maaha laakiin waa hagaag wasiir su-aasheeda ugu dambeysa haddaan bal aniga ku weydiiyo waxaa jira furaha ama arial codka waxaa loo yaqaano ee soomaaliya ee laba shan labo muran ka taagnaa marka arrinta ayada ahayd weli xal ma laga gaaray waa arrin soo socotay wakti badan oo waxaan wada ognahay in nambarka la adiyeysiy oo meelaha qaarkood meelaha ku haboon looga isticmaalo marka shaqadan iyadaa waxay tahay marka horta marka ugu horeysa sida loo maanijbeeraha ama loo controlaya nambarka naftiisa waayo haddii technically aan ka hadalno waxaa weye shirkadaha isgaarsiinta waxay leeyihiin geedgeediyo ama habab ay kula xiriiraan wadamada kale adduunka marka ma jiro hal geedge oo wadanka uu leeyahay ama ay dowladda leedahay oo ay soo maraan koolka ama dadkana soo wacaya ama kuwaan ma ahayno hal meel soo waraan jirta meelo badan bay soo maraan aniga arrinta ii taalla ee dadka badan waxaa weye sidee marka arrintan loo xallin karaa oo loo heli karaa marka hore hal geedge marka waxaa si daba socda marka yani economic balancka yani taa waxay sameynaysaa waxyaalo kale oo inta ku yeelanaya dhaqaalaha wadanka laakiin hadda xilliga aan ku jirno waxaa ka muhiimsantaa nabad sugida iyo securityga wadanka oo laga yaaba inaynu ukhasabto in hal geedwey kala sameeyo bal atlista sanadahan si marka kadib haddana suuqa hormar loo furo marka arrintaa inta badan waa la xaliyey waxyaalo yar baa nooga dhiman laakiin waa run two point two wakti badan oo soo qaatay dad badan ayaa ka faa'iidaysta oo si aan u isticmaalay qaarkood waan ognahay qaarkood kaysadaa noo socda oo maxkamadeed qaarkood weli waa daba soconnaa marka arrimaha waa arrimaha aan ognahay oo aan aada u kontroolno hadda oo aan marba ku guuleysan doono aad baan kaaga mahad celinayaa inaad barnaamijka wicitaanka dhegeystaha toddobaadkan aad marti noogu noqoto wasiir adaa mudan maadsantahay shukran kaasi waxa uu ahaa wasiirka boostada iyo isgaarsiinta dowladda soomaaliya maxamed aadan oo khadka telefoonka si toosa uga jiray magaalada muqdisho waxa uuna marti noogu ahaa maanta barnaamijkeenna wicitaanka dhegaystaha oo aynu ku soo qaadanay soomaaliya horumarka xagga isgaarsiinta ee ka jira maxaa uu ka bedeli karaa isgaarsiintii horey uga jirtay waddanka soomaaliya iyo dhegaysi la sheegay mas-uuliyiinta dowladda in lagu sameeyo teleefoonadooda gacanta iyo murankii ku salaysnaa xagga furaha nambarka wicitaanka ee soomaaliya tan iyo kulanti dambe intaynu barnaamijkan mid lamida ku kulmi doono dhegaystayaal waxaan idinkaga tegayaa sidaasi iyo nabadgelyo